بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيin amا bعd ardada qaar kamida waxay su-aalayaan baabkii hore dhowr baab ka hor baabu man baaca timaarahu أw naqlahu أw arضahu أw zarcahu wqad wajaba fiihi الcshر أw الصadqة faأdى الزakاةa min غayrih أw baaca timaarahu walam tjib fiihi صadqة masalada uu ka hadlaaya imaam bukhaari waxay tahay qofkii mirihiisa gado beerta mirihii ugu yaallayu gaday ow naklahu ama geed timireedyadiiyuuba gaday ow ardahu ama dhulkii ay ku taalay ayuu gaday waqad wajaba fiihi alcushru iyadoo ay sakadii ku waajibtay cushurkii sakada iyadoo ku waajibay aw isadaqatu ama sadaqadiiba ay waajibtay faadda zakaata min gayrihi zakada ka bixiyey maalkaas maalaan ahayn ila sakadiisi waa la qiyaasay maogta kharsi iyo odorosaa lagu sameeyey intaasaa ka baxaysaa la yidhi kharsigii intii ka bixi lahayd bou gaar u dhiibay suuquu ka soo gadayba maalan ayb faadda zakaata min gayrihi ow baaca timaarahu ama mirihiisii buu gaday walam tajib fiihi sadaqa iyadoo weli sakada aynan ku waajibin sakadii oon la gaarin baa ayuu beertiisii gaday ayb laba marka gees waa laba suuro waay sakadii oon waajibin inuu gaday iyo markay waajibta kadib inuu gaday imaamulbukhaari agtiisa labadaba waa bannaan tahay maxaa u daliilana waqowli nabiyi sala allahu calayh ali wasalam laa tabiicu hamarata xataa yabduwa salaaxuhaa midhaha ha gadinina ilaa uu ka bislaado yacni wuxuu rabaa inuu dhaho nahyigu wuxuu ku eg yahay ilaa midhuhu uu ka bislaado hadduu midhihii bislaado waa la gedi karaa ama sakaha lagu lahaada mayaa lagu lahaani cumuumka meeshaas waa wuxuu deliishanaya imaamu lbukhaari falam yaxdur ilbayca baac ma reebin nebiga ma xaaraantinimaynin bacda asalaaxi midhuhu markuu bislaado kadib calaa axadin qofna kama xarimin nebiga sal l slam marba haddii midhihii uu bislaado qof baac laga xarima ma jiro walam yakusa nebiga ma khasisinoo ma gaar yeelin man wajaba calayhi azakaatu sakadu qofkay ku waajibtay minman kama khaas yeelin lam tajib aynan ku waajibin oo yacni kii ay ku waajibtay iyo kaynan ku waajibin kalama qaadin waayo nebiga sal l slam aymala fahm hadda marka haddii ishkaal uu jiro meeshuu ishkaalka ku jiro sheega intaan aan dersi kala gelin yacni xadiidkaas cumuumkiisa wuxuu u deliishanaa in la gadi karo beeraha iyadoo sako lagu leeyahay iyo iyadoo lagu leeyahay haddii sako lagu yeesho marka oo iyadoo sakadii ku waajibtay la gaday ninkan sakada dimadiisay ku tacalluqeen dimadiisay ku tacalluqeen suuqa ha ka soo gado ha bixiyo wixii unbaa laga rabaa bis inuu bixiyo intii sakada ahayd maya kaynan ku waajibin dimaba ku waajibin markaas waxba maxaa dimadiisa noqonaya maya maya kaas qowlal daciifa iska jiro waxba kaas macnaha ma ninkan ay ku waajibtay mar haddii beerta la odoroso oo odorosku ama qarsiguna wuxuu dhici karaa bacda wuxuu dhici karaa bacda buduwi salaax unbaa la odorosaa mar haddii beerta intay bislaad ku bilowday la yidhi intaasaa ka baxayso beertaa ninkaa intaas unbaa laga rabaa keliya waxaa looga dhaafi karaa haddii uu aafo sheegto uu yidhaahdo beertii la odorosay waa iga baaba'day aniga rooba u yimid dabayla u timid xag alle uga timid a laga dhaafa laakiin haddii intaas waxaan ahayn waa dayn lagu leeyahay dayntaasna hadduu roob suuqu ka soo gedi karaa beeciisii ma xayirayso laakiin waxaan sheegnay madhabka shaaficiyadu inuu qabo inaan la gedi karin bacda guduwi salaax lama iibi karo sababtoo ah maskiin baa wax ku yeeshay ay leeyihiin marka waxay noqonaysaa inaad iibisay maal adiga iyo nin kale a isla leeyihiin biduun idin iyagu marka saasaa madhabka macruuf ku ah imaamu lbukhaari laakiin wuxuu maray isaga inay bannaan tahay licumuumi hada alxadiid masalada ka baxna ayb baabu akhdi الsadaqati min alagniyaai wa turaddu fi lfuqaraa'i xaytu kaanuu baabu bayaani xukmi akhdi sadaqati sadaqada qaadisteeda xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay min alaqniyaa in laga qaado dadka wax haysto in laga qaado wa turaddu la celiyo fi lfuqaraa'i fuqarada lagu celiyo xaydu kaanuu meeshay ahaadaanba halkaana marka masalo kaleu tarjamanaya wuxuu leey sakada in la naqliyo miyaa ma ma bannaanta mase ma bannaano naqlu zakaaduu rabaa inuu ka hadlo wuxuu leeyahay zakada waxaa laga qaadaa dadka wax haysto dadka fuqaradaa la siiyaa meel gaara lama sheegin meel allaale meeshay joogaan xaytu kaanuu beledka aada maalka ku tacabtay ha joogaan ama yaynan joogin fiqiga bukhaari saas ayb halkaa marka tarjamadaas wuxuu yidhi qaala alismaaciiliyu daahiru xadiidi ilbaab ana asadaqata turaddu calaa fuqaraa calى fuqaraa'i man ukhidat min agniyaa'ihim daahirka xadiidka wuxuu tusayaa zakada in la siinayo fuqarada laga qaaday dadka akniyada fuqarada yanii yani dadkii fuqaradoodii akniyadooda zakada laga soo qaaday wa qaala bnu lmunayir ikhtiyaaru lbukhaariyi jawaazu naqli zakaa bukhaari door ikhtiyaarkiisu waxaa weeyaan zakada in la naqliyaa inay bannaan tahay min baladi ilmaali maalka beledka uu yaalla laga naqliyo muxuu u deliishaday licumuumi qowlihi faturaddu fii fuqaraa'ihim lianna damiira yacuudu cala almuslimiin maxaa yeele fuqaraa'ihimtan ay fuqaraa'i lmuslimiina laga wada meel walbooy joogaan fa ayu faqiirin minhum faqiir kastoo muslimiinta ka mida ruddat fiihi sadaqatu sadaqada isagaa lagu celinayaa aya jihatin kaana meel walba uu ahaado faqad waafaqa cumuuma alxadiidi faayu faqiirin minhum ruddat fiihi sadaqatu fii ayi jihatin kaana faqad waafaqa cumuuma alxadiidi buu waafaqay meel walba uu joogo wuxuu yidhi marka ibnu xajar waladii yatabaadaru ila dihni sida dihniga usoo degdegaysa min hada alxadiid xadiidkan cadamu naqli waa xadiidka soo socda uu tarjamada u samaystay sida dihniga usoo degdegayso sida dihniga usoo degdegayso waxaa weeyaan buu yidhi inaan la naqlin karin wa ana damiira yacuudu cala almukhaatabiin damiirkuna wuxuu u noqonayaa dadkii lala hadlaayo reer yaman markaas oo mucaad meeshii loo diraayo mucaad fayaktasu bidalika fuqaraa'uhum fuqaradooda marka gaar noqonayaan fayaktasu bidalika fuqaraa'uhum fuqaradoodu ku khaas noqonayaa qolo walbaa marka meesha laga qaadayo aqniyada joogto fuqarada meeshaa joogto unbaa ku gaar noqonayaa damiirkii baa marka waxaa loo celiya dadkii lala hadlayo laakin rajaxa ibnu daqiiq ilciid alawala laakiin ibnu daqiiq ilciid qowlka horeu rajaxay wa qaala waxa uu yidhi inahu wain lam yakun iladharu si kastoo wuxuu yidhi inahu wain lam yakun iladhara si kastoo uunan kaas u ahayn qowlka xooga badan oo dihniga usoo degdegaysa ilaa annahu yuqawiihi waxaa xoojinaya buu yidhi ana acyaana alashkhaasi almukhaatabiina fii qawaacidi sharci alkulliyatu ayb wuxuu yidhi ana acyaana alashkhaasi almukhaatabiina fii qawaacidi sharci alkulliyati dadka lala khitaabayo ashkaastooda qawaacidda sharciga ee kuliyada yani dhexdeeda acyaantaasi laa tuctabaru lama fiiriyo falaa tuctabaru fi الzakaati kamaa laa tuctabaru fi salaati zakada loo fiirin maayo sida aan salaada loogu fiirin yani haddii salaada laga sheekeeyo la yidhaahdo mucaad markii hadda la diraayo yaman loo diray ogeysii in lagu farad yeelay salaad shan salaadood shanta salaadood reer yaman may khaas ku noqonaysaa maya zakaduna sidaasoo kale waayo buu leeyahay marka aqniyada muslimiintaa loo jeedaa oo waa cumuumkaasa marka xoog badan buu leeyahay maxaa yeelay qawaacidda sharciga ee kuliyada acyaanta ma fiiriso ee waxay fiirisaa waxay fiirinaysaa marka wasfiga waqad ikhtalafa alculamaau fii hadihi اlmas'alati faajaaza annaqla zakada in la guuriyo waxaa baneeyey alleytu wa abuu xaniifata wa asxaabuhumaa wanaqalahu ibnu lmundir can ishaaficiyi ayuu ka soo guuriyey wakhtaarahu taasuu doortayna in la naqliyo laakiin wal asaxu cinda ashaaficiyati waalmaalikiyati waاljumhuuri tarku naqli jumhuur iyo maalikiye iyo shaaficiye sida agtooda ka ansaxday waxay tahay in la naqliyaa in laga tago oon la guurinin sakada falow khaalafa qofka hadduu khilaafo wanaqala uu guuriyo ajza'a cinda almaalikiyati cala alasaxi maalikiyada agtooda waa gudaysaa walam yujzi cinda ashaaficiyati cala alasaxi wejka asaxnimada badanna shaaficiyada agtooda ma gudma ma gudayso ilaa idaa fuqida almustaxiquuna lahaa dadkii mudnaa in la siiyo in beledkaas laga waayey maahani ayb walaa yabcudu annahu ikhtiyaaru lbukhaariy lianna qowlahu xaysu kaanuu yusciru biannahu laa yanquluhaa can beledin wa fiihi man huwa muttasifun bisifati alistixqaaq bukhaari laftirkiisa waxaa laga yaabaa inuu ka wada haddii la waayo beledkaa laga waayo dad mutaystay markaas in meeshii lagu baxshado ay bannaan tahay waa iska dhici karta calaa kullin marka khilaafkaas baa jiro si qofka uu khilaafka uga baxo marka waxaa fiican beledka uu joogaba hadday masaakiini joogto ayagaas inuu sakadiisa siiyo haddii duruuf kale iyo dhibaato kale aynan jirin khuruujan can ilkhilaaf si khilaafkaas looga baxo qaala xadaanaa muxamadu qال أخبرنا cبداللهi محمد بن مqاتل qال أخبرنا cبداللهi هو بن المبارك المروزي qال أخبرنا زكرياء وهو زكرياء بن إسحاق المkي عن يحيى بن عبداللهi بن صyفي عن أبي معبد مولى بن عباس can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi limucaadi bni jabal uu ku yidhi xiina bacaahu ila alyaman markuu yeman u diray innaka sata'tii qowman dad ayaad u imaan doonta ahla kitaabin fa idaa ji'tahum haddii aa u timaadid fadcuhum ugu yeer ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah sidaa ugu yeer fainhum aطaacuu laka hadday ku adeecaan oy sidaa kugu adeecaan bidaalika kaagaa ay kugu adeecaan faakbirhum u sheeg ana allaha qad farada calayhim alla inuu ku farad yeelo korkooda hamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin walaylatin maalin kasta iyo habeen kasta dhexdeeda fainhum aطaacuu laka bidaalika hadday sidaa kugu adeecaan faakbirhum u sheeg ana allaha qad farada calayhim alla inuu ku farad yeelo korkooda sadaqatan sadaqo tu'khadu min aqniyaa'ihim dadkooda wax haysta laga qaadaayo faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda lagu celinayo marka meeshaa aqniyaa'ihim fuqaraa'ihimtaa damiirkaa xaguu u noqonayaa waa waxa masalada khilaafkeeda keenay oo bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin oo weliba jumhuur ah iyagu waxay dhahayaan damiirka wuxuu u noqonayaa dadkaas lala hadlaayo meeshaas aad tegi doontid aqniyadooda ka qaad fuqarada beledkaas sii waxbaha soo rarin meeshaasay ka fahmeen ahlucilmiga qaar kalena waxay leeyihiin damiirku ashkhaas meel joogta keliya u noqon maayee muslimiintao dhan uu u yaallaa marka bukhaarina madabkaas danbaa ka muuqata tarjamadiisa fainhum ataacuu laka bidaalika hadday sidaa kugu adeecaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan kaaga digayaa maalkooda midka wanaagsan oo aad yacnii inaad soocatood marato wattaqi dacwata almadluumi kan laga gardaran yahay abaarkiisana ka dhowrso fa innahu shanigu waxa uu yahay laysa beynahu dacwadaasi iyo wa beynallaahi alle xijaabin uma dhexeeyo xadiidka marka macalushaahidkiisa waxaa weeyaan damaa-irtaas meeshaa ku noqnoqonayso ayaa bukhaari ou camimay tarjamadii xadiidkuna meeshaasay iska waafaqayan xadiidkan macaani ku jirtana horaan uga soo baxnay oon usoo tilmaannay xadiidkan marka soon iyo xaj iyo kuma dhicin iyadoo weliba mucaad fii aakhiri xayaati nebiyi ayaa la diray haddana xaj iyo soon lama sheegin ibnu salaax wuxuu ku jawaabay bianna dalika taqsiirun min bacdi ruwaah ruwaadda qaar baan sheegin oo ka gaabiyeen ma ahani waa loo diray iyaga laftirkooda inuu dadka gaadhsiiyo watucuqiba biannahu yufdii ila irtifaaci alwuhuuqi bikaiiri min alaxaadiidi annabawiyati lixtimaali ziyaadati wannuqsaan arrintaa marka waa laga daba tegay oo waxaa looga daba tegay arrintaa waxay keenaysaa baa layidhi ruwaadda haddii taqsiir loo nisbeeyo mar walbo in aad marka in lagu kalsoonaadaa meesha inay ka baxdo wax badanoo axaadiidta nebiga ka mida in lagu kalsoonaadaa meesha inay ka baxdo ayaa dhacaysa haddii sidaa ixtimaalkaa la qaato lixtimaali ziyaadati wannuqsaani iyadoo la dhahay raawigaa ziyaadiyey ama nuqsaamiyey waajaaba alkirmaaniyu bianna ihtimaama ashaariqi bisalaati waazakaati aktar kirmaani isagu wuxuu yidhi labadan kalena waa loo diraya laakiin salaaddii sakada waxaa gaar loogu sheegayaa shaarica aad daryeel gaar ah siinaya iyaga walihaada kuriraa fi lqur'aani qur-aanka waa lagu celceliyey meelo fara badan famin tama lam yudkar isawmu walxaju lama xusin fii hada alxadiidi laguma xusin maca annahumaa min arkaani اlislaami ay yihiin sidaasoo marka kirmaanayaan halkaasuu marka ka bixiyey wa qaala shaykunaa shayku اlislaam bulqiini buu u jeedaa إذا kاn الكلاam في بيان الأrكاn إذا kاn الكلاamu في بaياaن الأركاni kalaamku haddii uu yahay arkaanta caddaynteeda شhaaricu waxa uu yidhi lam yuhila الشhaaricu minhu بشhayءin شhaaricu waxba ma ma dhimaayo ka xadiiث iبن cmar oo kale haddii arkaan laga hadlaayo شhaaricu kulli waa wada sheegaya ha kala muhiimsanaadaan haddii la doono فإdا kاana في الducاaءi ilى الإسlاam laakiin hadaan arkaantii hadda la tirinaynin ee islaamka marka layskugu yeeraayo اktufiya بarkaani الثaلaaثaةi waxaa badanaa lagu gaabsadaa saddexda rukni الشhahaadaة والصalaaة والزakaaة xadiidkan mعaad بnu jabل qisadiisana waa fii maqaami الducاaءi ilى الإسlاam ee arkaan hadda in la tiriya xadiidka kuma imaanin walow kaana bacda wujuudi fardi sawmi walxajiba habay iska ahaato ka qowlihi tacaala fain taabuu wa aqaamuu الsalaata wa aatow الzakaa suuratu towbana waa la yaqaanaa waqti danbay soo degtay soon iyo zake soon iyo xaj lama sheegay salaad iyo zake unbaa la sheegay iyo shahaadateynka marka fii maqaami ducaa'i ila alislaam marka la jooga saddexdaanaa la sheegaa fii bayaani arkaani alislaam markay tahayna shantaba waa la sheegaa sida xadiidka ibn cumar oo kale sidaan inay wajihi tahay waa suurtagal ayb ama bulqiiniya sida yidhi ama inuu ujeedo xaafid alciraaqina waa iska dhici karta baabu salaati اlimaami wa ducaa'ihi lisaaxibi الsadaqa baabu bayaani xukmi salaati اlimaami imaamka ducadiisa xukunkeeda caddayntiisa uu baab yahay wa ducaa'ihi iyo ducadiisa lisaaxibi sadaqati uu u duceeyo ninka sadaqada saaxibkeeda ah oo sadaqada bixiyey alle ruuxa sadaqada dhiibaayo ninka imaamkee sadaqada qaadaya inuu u duceeyo taa xukunka ku soo aroora caddaynteeda salaati imaam buu isticmaalay salaatinebiyi ma dhihin sal l maxaa yeele wuxuu rabaa xukunkaas inuu caam yahay inuu sheego raafidada ama shiicada ayaa iyagu waxay qabeen sakada nebiga unbaa in loo geeye ay ahayd mar haddii rasuulka uu dhintayna cid kale oo sakadii la siinaya ma leh aayadda khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum nebigay ku gaar yeeleen ayaga taasuu marka radinaya wuxuu leeyahay nebiga kuma gaar ahee imaam kastoo markaas muslimiinta xukumaayo ee sakada qaadaayo ninkii u keena sakada inuu duceeyo sunnadii saas wa qowlihi khud min amwaalihim maalku maalayaalkooda waxaad ka qaadaa sadaqatan sadaqo tudahiruhum dahirto wa tusakiihim bihaa aada markaas yacni ku dahiraysid dunuubta iyo waxyaabaha baqliga iyo aad kaga dahiraysid wasalli calayhim u ducee inna salaataka ducadaada sakanun lahum xasilooni bay qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can camrin can cabdillaahi bni abi awfaa qaala kaana اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalama idaa ataahu qowmun dad hadday u yimaadaan ay ula yimaadaan bisadaqatihim sadaqadooda ay ula yimaadaan qaala wuxuu dhahayay nebiga allahuma salli calaa aali fulaan reer hebel ama qof qofka hebel ilaahu u naxariiso faataahu abii aabbahay baa ula yimid bisadaqatihi sadaqadiisa faqaala waxau yidhi allaahuma salli calaa aali abii awfaa ilaahu abuu awfaa u naxariiso aali abi awfa marka isaga laftirkiisaa laga wada isagii sadaqada keenay allah u naxariiso xukunkaas marka waa inay sunno tahay ama imaamkii haddii loo keenana isagaa ducaynaya saacigii ninkii uu soo ururi yidhi haddii loo keenana isagaa ducada marka inuu duceeyo ay sunno tahay nebigan arrin ku gaar ah ma aha xadiidkan mas'alo kalaa laga qaatay oo waxay tahay qof in lagu salli karo iyo bacdi ahlilcilmi ay ka qaateen haddii aan looga dhigaynin shacaab oo halkan waxaa la yidhi allahuma salli calaa aali abi awfa laakiin masaladaa waxa ay tahay xaqiiqadeeda sida ibnu katiirna uu baxdiyey fii tafsiiri suurati alaxzaab imaamu nawowina adkaarka iyo meelahaas uu ku shar ku cad uu ku taxriiriyey waxa ay tahay liltabaciya haddii loogu salliyo laa ba'sa liltabaciya marka waxaa laga wadaa inta nebiga lagu salliyo qofkaana la raaciyo dhib male oo way badan tahay allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed aalkii nebi nebi maaha ayaga nebiyaal maaha aali liltabaciya marka iyaga loogu salliyo wcalى aalihi waasxaabihi asxaabtii litabaciya laakiin shaksi asaalatan in salli lagu salliyo oona looga dhigo weliba shicaar ayaga looga dhigo sida shiicada ay samayso oo can caliyin calayhi salaam iyo wacan faatimata calayha salaam iyo kuwayaalka noocaas oo kale shicaarka in shicaar gaara looga dhigo dadka gobol iyadu waxaa weeyaan ma banaano mana fiicno tan marka iyadu waxaa weeyaan min baabi ducaa u weeyaanoo nebiga ninkaa uu u ducaynayo waana wax hadda shicaar qof gaar ah ku dheggan aan ahayn laakiin shicaar gaara in laga dhigto waa shaqada raafidada ama sheecada waa in laga dheeraado marka kaas mararka qaar saxiixulbukhaariga waxaan ku arkaynaa laftirkiisa wa can caliyin calayhi salaam kutubta sunnada waa lagu arkaa ama kutubta cilmiga can caliyin calayhi salaam oo kale taas marka wuxuu yidhaahdaa ibnu kaiir min tasarufi annusaakhi dadka wax qoro tasarufkooda waayo maahane in isagu bukhaari uu sidaas dhahaayo maaha ama dadkii isagu markaa ka horreeye dadkii ka horreeyey inay sidaa dhahayaan ma aha dadkii marka qoraalka sameeyey ayaa saa qoray kaana marka salligu marka shicaar wuxuu u yahay nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayrkiisna litabaciya unbaa ugu geli karaa tarjamadii xadiidkuna marka way isleeyihi wuxuu yidhi wastudila bihi cala istixbaabi ducaa'i aakhidi zakaati limucطiiha xadiidkan waxaa loo deliishaday qofka zakada qaadayo inuu duceeyo ninka bixinayo ugu duceeyo wa awjabahu bacdu ahli daahir daahiriyada qaarkood way waajibiyeen waxakaahu lxannaadiyu wajhan libacdi shaaficiya naai isaguna wuxuu sheegay wej shaaficiyada u sugnaaday inuu waajibinayo watucuqiba biannahu low kaana waajiban haddii waajib uu ahaan lahaa lacallamahu nabiyu sal l slam nebigaa bari lahaa dadka walianna saaira maa ya'kuduhu اlimaamu min alkafaaraati waاdduyuuni wagayrihimaa laa yajibu calayhi fiiha اdducaa fakadalika azakaa kafaara haddii qofka laga qaadayo iyo deyn haddii laga qaadayo iyo dhammaan waxyaabahaasoo dhan duca kama waajibto tanna iyada unbay la mid tahay marka ducadaani amarka ku jiraa waa amru nadbin maahan marka amru iijaabin baabu maa yustakraju min albaxri baabu bayaani maa kii xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay yustakraju lala baxayo min albaxri badda lagala baxayo waxyaabaha badda laga baxsanayo lagala baxayo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu baab yahay zake ma laga bixinayo mase laga bixin maayo rikaas miya mase ma aha taasuu rabaa inuu ka hadlo wa qaala ibnu cabaasin radia allaahu canhuma ibnu cabaas waxa uu yidhi laysa alcambaru cambarku ma aha birikaasin rikaas ma aha cambarka cambarku waa jawharad qaali oo badda lagala baxo cambarku marka rikaas ma aha buudi maxaa yeelay kan marka rikaasku isagu waa wixii dhibla-aan lagu helay oo dafiinuuljaahiliya weeyaan wixii dad jaahiliya ama gaalo meelay deganaan jireen waa hore wixii ay uga tageen oo meeshaas ku aasan ee ku duugan oo intuu qof saa ula baxo meesha uu kala soo baxo ayaa rikaas la yidhaahdaa kanu sidaas maaha buu leeyahay cambarku rikaas ma aha wa huwa shay-un shay waxa weeyaan dasarahu lbaxru badda uu soo badda ay soo tuftay huwa shay-un shay weeyaan dasarahu lbaxru dafacahu lbaxru badda ay soo riixday shay marka badda ay soo tuurto qofka uu meel meel cidlaa ka helay ee wax la faagay ee la qoday iyo maaha ee meel ku duugnaa afarkan marka ibnu cabaas hadda wuxuu tilmaamayaa cambarku inuusan ahayn rikaas marka haddoonan rikaas ahayn khumus lagama bixinayo وفي rkاز الqms ayaa imaan doonta وqاaل الxaسن xaسن الbصري waxa uu yidhi في الcambri والluؤluءi alkhmsu cambarta iyo jawaaradaha badda lagala baxo iyo khms ayaa ah dhexdooda oo yacni shan meeloodoo meel ayaa laga diidaa halkan marka ibnu cabaas afarkiisiibuu keenay wuxuu dabageliyey kii xasanulbasri markaasuu yidhi fainamaa jacala annabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu yeelay fi rikaasi rikaaska dhexdiisa alkhumusa ayuu yeelay khumus laysa fi ladii kii ma yeelin waxba nebiga yusaabu laga soo helaayo filmaai biyaha laga soo helayo waxa biyaha laga soo helaya nebigu waxba ma yeelin ee rikaaska dafiinuljaahiliyaha ah waxyaabihii jaahiliyada ay dugteen oo lala baxa ah kaas waaye midka uu khumuska ku waajibiye jumladan dambe marka wuxuu kala rajaxayaa labada afar kan ibnu cabbaasuuna rajaxay midka xasanulbasrina waaba radiyo tan hadalkaanu ku radiyey abuu cubayd alqaasim ibnu sallaam kitaabkiisa kitaabu lamwaal waxa uu yidhi aarkan ibnu cabaas waa sheegay waxaa kaloo keenay aar jaabir bin cabdilaahi laga wariyey qaala jaabirun sanadkiisuu soo kaxeeyey abuu cubayd ilaa jaabir markaasuu yidhi qaala jaabirun laysa alcambaru bianiimatin cambarku haniimo ma aha haniima khumus laga saaro wa huwa liman akhadahu cambarkaana waxaa iska leh qofkii soo qaatay baa iska leh qaala abuu cubayd yacnii annahu laa yukhamasu haniimo ma aha wuxuu ka wadaa shan meeloodo meel lagama bixiyo wakadalika yurwaa can ibni cabbaas ibnu cabbaasna sidaasaa laga wariyey kanuu sheegay marka aharkan hadda bukhaari intuu ku keenay buu wariyey marka bisanadii uu ku wariyey qaala abuu cubayd markaa kadib waxa uu yidhi fahaadaani rajulaani min asxaabi nabiy sala allahu calayh ali wasalam jaabir iyo ibnu cabbaas waa laba nin oo asxaabta nebiga ka mid a lam yarayaa fiihi shay-an cambarka iyo waxyaabaha badda laga bixiyaa waxba inay ka baxayaan ma aynan arkin ayb wakada qaala bacdu taabiciin ayb waqad qaala bacdu ataabiciina hayra dalika taabiciinta qaarkood baa waxay dhaheen sidan si ka duwan waa xasanulbasri taabiciintaas aarka xasanulbasri aarkiisa iyo keenay kadib markaasuu yidhi wamaca haada inahu qad kaana yukraju min albaxri calaa cahdi rasuuli illahi sal l salam falam ya'tinaa canhu fiihi sunnatun calimnaaha walaa can axadi min alkhulafaa'i bacdahu min wajhin yasixu markaa isaga laftirkiisa waxbuu kala rajaxaya abuu cubaydo waxa uu yidhi waktiga rasuulka waa laga soo bixi jiray badda waxbaa laga soo baxsan jiray rasuulkoo wax ku xukumay ma aanan arkin ma ogin khulafadii nebiga ka dambeysay abibakar iyo cumar oo iyaguna wax dhaheen oo wax ku xukumeenna ma aanan arkin wej saxiix ayb fa naraahu marka waxaan arkaynaa annaga buu yidhi mimaa cafaa canhu wixii waxyaabuhu uu shaarica cafiyey inuu yahay ayb kamaa cafaa can sadaqati alkhayli waaraqiiqi fardaha iyo addoommada sakadooda sida loo reebay oo yacni dadka looga dhaafay baa kana loogaga dhaafay halkaasaa marka abuu cubaydna uu ku tilmaamay meeshaasuu geliyey marka wa qaala layu laytu bnu sacad waxa uu yidhi xadaanii jacfar bnu rabiicata can cabdiraxmaan bni hurmus wahuwa alacraj can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam ana rajula min bani sraaiil min reer bani israa'iil sa'ala bacda bani israa'iila reer bani israa'iil qaar ka mida ayuu wuxuu su-aashay nin ka mida bian yuslifahu inuu amaahiyo alfa diinaarin kun diinaar kun diinaar maal badan waa marka diinaarku waa dahab ilaan fadafacahaa ilayhi waa u dhiibay oo waa siiyey fakharaja fi lbaxri badda ayuu ku baxay falam yajid markaban ninkii marka deynta lagu lahaa inuu deynta iska soo bixiyo ayuu rabay baddii ayuu aaday bal inuu doon iyo wax ka raaco ninka kalaa meel kala joogay oo doon loo raacayo fa kharaja fi lbaxri baddi ayuu ku baxay falam yajid markaban wax uu fuulo ma uunan helin fa akhada khashabatan markuu waayey alwaax ayuu soo qaatay fa naqarahaa waa duleeliyey waa qoday fa adkhala fiihi alfa diinaarin kun diinaar buu dhex geliyey fa ramaa bihaa fi lbaxri badda ayuu ku tuuray marka fakharaja alrajulu aladii kaana aslafahu ninkii amaahiyey ayaa isna soo baxay oo wuxuu is yidhi ninkii balbadda iyo ka raadaada inuu soo degaa laga yaabaa lacagtaadii ku siiya fa idaa bilkhashabati waa soo waayey alwaaxaanu badda ka soo qaataba fa idaa bilkhashabati looxibaaba kediyeyo ou arkay fa akhadahaa liahlihi alwaaxii ayuu wuxuu usoo qaatay gurigiisa xaqaban xaabo isago ah alwaaxaan iska qaadee dab iyo wax ku shida buu isiiyey fadakara alxadiida xadiidkii buu sheegay falamaa nasharahaa markuu saa alwaaxii u kala jebiyey oo uu u kala dhigay wajada almaala maalkii buu helay marka iyo warqadka meesha marka waxaa laga qaadana cilmi fara badan cilmiga laga qaadana waxaa ka mida qisas qisastii reer bani israa'iil dhexdooda ka dhacday in laga sheekayn karo waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku deynta inuu iska bixiyo haddii qalbigiisu ay ku jirto oo daacad ilaahay ay ka tahay ilaahay inuu ka gudaayo deynta ninkaas deyntaa ku weyneyd wakhtigii waa la waa la gaaray doon iyo wuxuu raaco waayey xeelad kale waa waayey alwaxaasu iskaga diray wixii ninkiibaa ilaahay ku toosiyey marka waa ka gudantay deyntii ninkii dadka inuu maalkooda dadka amwaashooda qaato si uu uga baabi'iyo u qaatana dee ilaahay waa baabi'inaya waxba ka gudi maayo mar walba deynun baa loo haystaa man akhada amwaala annaasi yuriidu adaa'aha adda allaahu canhu waman akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atlafahu allahu masalada hadda bukhaari meeshaan u keensadayna waxa ay tahay isagu ninkaani markuu alwaaxi soo qaatay kunkan diinaar ee uu gacanta ku dhigay waxaa ka bixiya lama dhihin waxaa ka bixiya lama dhihin oo khumus iyo wax ka bixi iyo waxbaad ka soo heshay badda lama dhihin saas isaga u wadaa marka ayb tarjamadii marka xadiidka meelahaasaas meelahaasay iska waafaqa wuxuu yidhi qaala ismaaciiliyu ibnu xajar laysa fii hada alxadiidi shayun yunaasib tarjamata xadiidkan wax tarjamada munaasib u ah kuma jiro rajulun iqtarada qardan fairtajaca qardahu waa nin deyn wax amaahday deyntiisii lagu lahaa soo celiyey maxaa kalaa ku jiru leeya wakadaa qaala daawuudiyu shuraaxda bukhaariguu ka mid yahay daawuudina saas buu yii xadiidu اlkhashabati laysa min hada albaabi fii shayin waajaaba abu cabdilmelik biannahu ashaara bihi ilaa ana kulamaa alqaahu اlbaxru jaaza akhduhu walaa khumusa fiihi wuxuu leeyahay macnaha waa tarjamada xadiidku waa iskeenayaane waxaana laga qaadanayaa wax walba oo qofka uu badda ka soo helo inuu iska qaadanayo isagu leeyahay qumusna aan laga helin wa qaala bnu lmunayir mowdicu اlistishhaadi minhu akhdu الrajuli alkhashabata calaa annaha xatabun waxaa mowdic istishhaad waxay tahay ninka alwaaxii buu soo qaatay xaabo inuu ka dhigto uu soo qaatay faidaa qulnaa haddii aan dhahno marka ina sharca man qablanaa sharcun lanaa fayustafaadu minhu waxaa laga qaadanayaa ibaaxatu maa yalfiduhu اlbaxru min mili dalika mima nasha'a fi اlbaxri ow caaba fanqaaca milku saaxibihi haddii aan dhahna sharcigii ummaddii naga horreysa annagu sharciguu noo yahay waxaa laga qaadanayaa baddu waxay soo tuftoo kale in la qaadan karo ama wixii qofkii iska lahaa ka uu soo tuuray oo ka xumaaday ninbaa wixii uu iska lahaa shaygii isagaa lahaa tabar waa u waayey waa ka xumaaday waa iska tuuray wixii sidaasoo kale haddii nin uu qaato kabkabto ee uusan samaysto isagaa iska leh وkadalika maa lam yataqadam calayhi milkun ayb maxaa idin dhiga liaxadina laa xadda u dhiga maa lam yataqadam calayhi milkun liaxadi min min baabi wlaa min baabi اlwlaa laa xadda min alulaa kaasna marka waa min baabi owlaa wixii aan milkiba u horreyninoo qof iskale aan jiri jirin inuu iska qaadan karo min baabi owlaa waa kii lalahaan jiray ee layska soo tuuray buuka qaadan karaayo wakadalika maa yuxtaa maa yaxtaaju ilaa mucaanaatin wa tacabin fi istikhraajihi wixii isagana sidoo kale dhib iyo laga maraayo soo bixintiisa wqad faraqa alawsaaciyu bayna maa yuujadu fi saaxili fayuhamas aw fi lbaxri bilqawsi ow naxwihi falaa shaya fiihi awsaaci waa kala qaadaya isaga wuxuu le wixii badda in la galo u baahan oo gelid iyo raadin lagula soo baxo waxba lagama rabo wixii iyagoo badday xeebta iska yaallaan aada heshana taas qumus baa lagaa ayaad ka bixinaysaa wadahaba aljumhuuru ilaa annahu laa yajibu fiihi shayun ila maa ruwiya can cumara bni cabdilcaziiz kama akhrajahu bnu abi shaybata wakada zuhriyi walxasan kama taqadama wahuwa qowlu abi yuusufa riwaaya can axmed oo zakay waxbaa laga rabaa buu dhahayaa qowlka cumar laakiin jumhuur waxay qabaan inaan waxba laga helin saasaana bukhaarina ku socdaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan oo fi rikaazi dukufaareedka alkhumusu khumus ayaa ah khumus baa laga bixiyaa rikaaska wa qaala maalikun imaam maalik waxa uu yidhi wabnu idriis ibnu idriiskan baa marka yaa waaye baa la yidhi bacdi shuraax waxay dhaheen waxaa weeyaan maxamed ibnu idriis ashaafici alimaam qaarna waxay dhaheen cabdullaahi ibnu idriis alwdi weeyaan ninkan marka bayhaqi iyo culamo badan waxay rajaxeen inuu imaamu shaafici inuu yahay وqاaل mالك وبن إdrيiس الrikاaز dfn الجاahلyةi الrikاaزu rikاasku difn الجاahليةi madfun الجاahليةi جاahلiyada waxeeda la aasay la duugay wixii yani جاahلiyadii gaala meel deganaan jirtay ay kaga tageen oo ay isagoo duugan ay kaga tageen weyaan difnu waa ficlu calىa wasni ficlun ficlun marka bimacnaa mafcuulna waa ku yimaada waxaa dhici karta marka faacilun bimacnaa mafcuul lagu keeno faciil faciil bimacnaa mafcuul waa badan tahay ka jariixin wa qatiilin oo kale iyo wa ariixin waxaa kaloo sidoo kale jira ficlun in bimacnaa mafcuul lagu keeno sida tan oo kale difnun ay madfuunun wafadaynaahu bidibxin cadiim ay bimadbuuxin kula gowraco alrikaazu difnu ljaahiliyati weeyaan buu yidhi fii qaliilihi wixiisa yar iyo wa kaiirihi wixiisa badan alkhumusu ayaa ah mar hadaad intaad meel wax ka heshay shaygu marka la helaayo haddii qaryo muslimiin degan tahay laga dhex helo isagu ma noqonayo rikaas waa luqaqa waa baadiga baadi xukunkeedaa la seenaya haddii laga helo marka ardulxarbi dhexdiisana dad marka xarbi lagula jiro wixii laga hela dhexdoodana kaasi isagu wuxuu gelayaa baab markaa yacnii amwaasha jihaadka iyo lagu qaato ayuu gelayaa ama wuxuu noqonayaa fey ama qaniimow noqon kara kii isagu marka meel ay gaaladu deganaan jirtay iskaga tageen wixii laga helo ee meeshaas marka ku qarsoonaa ayaa waxaa la yidhaahdaa rikaas wixiisa yar iyo wixiisa badanba waxaa ku waajibayo khumus shaaficiyada laakiin waxay leeyihiin waa haddii uu markaas yacnii uu gaaro nisaab nisaaba iyagu shardinayaan haddii nisaab uu gaaro daanu nisaab gaarin walaysa almacdinu godqalinku ma ahan birikaazi macdinku marka waxaa weeye godqalinka meelaha inta la qodo macaadinta laga qodo mararka qaar qof baa dhul la siiyo laga yaabaa ama dhul uu milki u leeyahayna in macaadin uu ka qoto godqalinku marka rikaas isagu ma ah muxuu noqonayaa marka macaadinta lala baxaa dahab iyo fida hadday noqoto zakaa ku waajibaysa waqad qaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi fi lmacdini jubaarun nebigu wuxuu yidhi fi lmacdini macdinka jubaarun hadun filmacdini jubaarun maxaa laga wadaa haddaad nin shaqo u dirsato godkan ii qod waxaan ku jireen macaadintay waxyaabaha iiga soo baxo haddaad tidhaahda godka uu ku dumo ninkii shaqada u dirsadee musta'jirkaa wax lagu leeyahay marka godqalinka wixii uu ku dumo ninkii ka shaqaynayo uu ku dumo wax uu qofkii u dirsaday shaqadaa uu ku leeyahay male mararka qaar waxaa dhaci karta in la su-aalo qofkii qof baa la leeya maal dhis ikhtiyaarkiisu wuxuu ku korayaa dabaq kore dhismuu ka wadaa waa soo dhaca yaa loo haystaa qof loo haysta mara maxaa ninku waa qof weyn mukallaf waayo shaqadaan ninkii mustaajirka ijaaro qaatay wax laga rabo mara fi lmacdini jubaarun wa fi rikaazi lkhumus markaa nebigu soo ma aragtid bukhaariyada meeshan wax u keensaday macdinka iyo rikaaska inuu kala duwan yahay inuu kuu sheegay fahma hore wuxuu usoo sheegay walaysa almacdinu birikaasin sooma dhihin macdinku rikaas maaha godqalinku wax rikaas oo shan meelooda meel in laga bixiyaa ma aha maxaa u deliila nebigaaba wuxuu yidhi fi lmacdini jubaaru wa fi rikaazi lkhumus labada waa kala bedelay nebiga laba xugun uu kala siiyey soo maa hadday isku mid yihiin masaan ma la dhihi lahay soo maa meeshaa ma la fahmaysi istidlaalkiisa waaakhi marka waxaa dhici karto yani fi lmacdini jubaarun calaaqada uu la leeyahay baabkan maxay tahay oo calaaqa hadda kama muuqato laakiin ujeedkiisu isaga waxay tahay macdin inuunan rikaas ahayn inuu kuu sheega uu rabaa markaasuu wuxuu kugu sheegay fi lmacdini jubaarun xugunaa la siiyey wa fi rikaasina gaaraa loo sheegay alqumus wa akhada cumaru bnu cabdilcasiis min almacaadini wuxuu ka qaaday min kulli mi-atayni laba boqoloo kasta khamsatan shan buu ka qaaday zakuu ka qaaday waqaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi maa kaana min rikaasin wixii rikaasa oo fii ardi alxarbi dadka xarbiyiinta dhulkooda ah fa fiihi alkhumusu ayaa ah wamaa kaana min ardi silmi ardu silmi marka waa maxayna dhulka ay degan yihiin dad muslimiinah ama dhulka ay degan yihiin gaaladii miyiin ardu silmi taas wamaa kaana min ardi silmina fa fiihi zakaatu isaga wuxuu leeyahay waxaa la fiirinayaa wixii rikaasba ah haddii dhul ahlu xarbi laga soo qaado khumus waa haddii dhul muslimiinna zakaa ku waajiba tafriiqaas marka wax kaloo qaba ma laha sidaan marka dhul muslimiin dhul gaala loo kala saara xasanulbasri bay ayay ku keli tahay sida horaa xoog badan wain wajadta alluqatata baadi haddaad hesho fii ardi alcaduwi dhulka cadowga dhexdiisa facarifaa yamoohi wain kaanat min alcaduwi cadowga haddii ay xaggiisa ka ahaato isagu leeyahay fa fiiha alqumus wa qaala bacdu nnaasi dadka qaar waxay dhaheen bacdu naas marka waxaa layidhi bukhaari hadduu dhaho waxa uula jeedaa abu xaniifa meeshaan iyo dhowr meelood buu ku dhihi doonaa awal meel oon hadda soo marna tanaan ugu horaysa wa qaala bacdu nnaasi dadka gobol waxay dhaheen abu xaniifuu ka wadaa almacdinu macdinku godqalinka waxaa lagala baxayaa rikaasuna milu difni اljaahiliyati ayuu la mid yahay liannahu yuqaalu luqow isticmaala marka liannahu yuqaalu waxaa la yidhaahdaa arkaza almacdinu macdinkii baa batay ama soo baxay idaa kharaja minhu shay-un wax hadday ka soo baxaan godqalinka hadday wax ka soo baxaanoo wax lagala baxo oo waxa lagala baxaayo soo badiyo ayaa waxaa la yidhaha arkaza almacduum qiila lahu waxaa lagu yidhi qad yuqaalu in la dhaha la arkaa marka qiila lahudan macnaha wax dhacay inay tahay kama wadee waa dood dood waay iyagu markay sidaan dhaheen saan baa la yidhi iyagana qiila lahu waxaa lagu yidhi bacdigaasi qad yuqaalu in la dhahaa la arkaa liman wuhiba lahu shay-un qofkii wax loo hibeeyo ow rabixan ribxan ama ribix ribxo kaiiran fara badan ow kaura amaruhu mirihiisu qofkay bataan arkasta ayaa laydhaha iyada laftirkeeda ninkii xoolo la siiyo ninkii ribixiisa uu bato ninkii beer badanoo miro badan ay uga soo go-aan arkasta ayaa laydhaha waa maal badisay niinhu waxbaa kuu soo baxay marka qof wax loo hibeeyey iyana sako lagama qaado ee rikaas lagama dhigo wixiisa haddii marka luqo aad aadidna sidaan kaleba waa lagu dhahaa uma naaqada bacdigaas haddana waa isburiyey buu yidhi isagaa isburiyeyo wa qaala waxa uu yidhi laa ba'sa dhib male an yaktumahu inuu qariyo macdinkii falaa yu-addiya alkhumusa khumuska uunan dhiibin waa rikaas haddii la yidhaha khumus la bixiyo soo maaha yaa wax hadday rikaas noqdeen khumus baa waajibayo haddana bacdigaa waxa uu yidhi haddii aad xaajeeyo wax qabto iska qarso iska qaado waa rikaas iyo iska qaado maxay tahay rikaas hadday tahay xukunkiisa fi rikaasi lkhumus marka munaaqada meeshaan ku jirtuu leeyahay sidaasuu marka tilmaamay calaa kullin sidaas sidaa hore uu taxriiriyey waxyaabaha marka bacdinaas sida kowhari iyo kale u keenayo tacasubka faraha badan culimmadan uu bukhaari ka mid yahay dacnintooda iyo waxa u keenaayo wuxuu ku waashay abu xaniifa kowhari xataa qiila fiihi majnuunu abi xaniifa loo bixiye isaga marka abu xaniifa inuu baatil ku difaaco sax maaha waxaan u jeedaa haddii xataa abu xaniifa ama laga gardaran yahay amaba ay dhacdaba abu xaniifa imaam waayee waa la isaga cudur daari karaa masalada waa ku gabsan yahana waa la dhihi karaa laakiin haddaad tidhaahdid abuu xaniifa difaaciisan saxaabada u duraan waa dhibaata marka isagu wuxuu rabaa inuu abuu xaniifa difaaco akhyaartii muslimiintana uu duro saas ma fiico walidaalika heer wuxuu gaaray kowhari uu yidhaahdo xadiidka tasriyada neefka ayaan la gaaxinin oo caanaha aan lagu xabisin xadiidkii ahaa ninkii sidaas la yeelo ee arko caanihii ka maalo saac timira iyo ha isku daro iyo neefkii xadiidku waa to ayagu marka ma qabaan xanafiyadu saas markaasuu wuxuu leey leeyihiin marka bacdi alxanafiya waxay dhaheen abu xaniifa aad ugu tacasubaayo xadiidkan abu hurayra wariyey abuu hurayra laysa bifaqiih abu hurayrana faqiih ma aha hadda ninkaas haddii la yidhaha abuu xaniifa faqiih ma aha mana istaagaayo mana fadhiisanayo maanta dhan abuu hurayra faqiih ma ahan inuu dhaho shib laga dhahno laga dhahno waa raba yani abuu hurayra iyo abuu xaniifa ma laysbarbar dhigi karaa laysma barbar dhigi karaa marka weliga haddaad qof difaacaysa xataa fiican imaam ah qof kale caydiisa ku difaacin taas difaac uma noqonaysa isaga laftirkiisa قال xدثنا cبدالله بن يوسف qال أخبرnا mالك عن بن شهاaب عن سعيد بن المسyب وعن أbي سلمة بن عبدالرحمن عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه علي سلم qاaل الcجmاء جubاar الcجmاء aflayda xoolaha laga wadaa waxa ay dilaan jubaarun waaye hadug wax kasoo qaad male wاlbi'ru ceelkana jubaarun weeyaan ceelka hadda marka jubaar la leeyahay waxaa weyaan waa haddaan dariiq laga qodin ceelka haddii dariiq laga qoday qof uu ku dhaco oo qofkiina limaslaxati nafsihi uu u qotay waxaa weeyaan waa waxay noqonaysaa waa lamag dhabaa wاlmacdinu jubaarun macdinku godqalinkuna waa hadug qofki uu kusoo duwo wa fi rikaazi اlkhumus rikaaskiina shan meelooda meel ayaa lagu leeyahay halkan marka macdinku rikaas inuu yahay in kale iyo uga hadlay wuxuuna xoojiyey rikaas inuunan ahayn oo kumus aan laga bixinayni saasaana xoog badan wاlmacdinu jubaarunna wuxuu yidhi walaysa almuraadu annahu laa zakaata fiihi almacdinu godqalinku jubaarun wax kasoo qaad male marka l zaka lagama rabo ma laga wado wixii qofku ku dumo waxba markaa yani qofkii shaqadaa u dirsada waxba kama kuma laha laakiin zake ma yahay mase maahan xadiidkan uma tacarudin rikaas inuunan ahayn xadiidka waa tilmaamay oo muqaayaradaa laga faa'iidaysanayo labada cadaf oo nebigu uu kala sameeyey sl اllahu alayh ali wasalam wainama almacnaa ana man ista'jara rajula lilcamali fii macdinin maala fahalaka fahuwa hadarun walaa shaya calى man ista'jarahu wasayaأtii basطhu fi اdiyaati halkan qaacidou ibnu xajar ku dhigay marka meeshaan bukhaari xanafiyada uu ku radinayo arkaza almacdinu iyo ah wuxuu yidhi arkaztu arkazta xujatun baaligatun waayur hadalkan bukhaari uu keenay xujo oo baaliqa ah ku jirta liannahu laa yalzamu min alishtiraki fi lasmaa'i alishtiraaku fi lmacna yani asmaadu inay ishtiraag leeyihiin oy wax wadaagaan ka dhalan mayso inay ishtiraa liannahu laa yalzamu min alishtiraki fi lasmaa'i ka dhalan mayso alishtiraaku fi lmacnaa ilaa in wjaba dalika man yajibu ilaa in awjaba dalika man yajibu الtasliimu lahu waa rasuulkii shaarci waqad ajmacuu calىa ana almaala almawhuuba laa yajibu fiihi اlkhumus wain kaana yuqaalu lahu arkaza taas fakadalika almacdinu macdinkiina saasuu noqonayaa markaas baabu qowli اllaahi tacaalى wاlcaamiliina calayha halkan marka wuxuu ka hadlay imaamu shaafici qاla شhيkh تqيuالdيn بن دقيq الcيid maن qاla min الفقهاءi بأna في الرikاز الخمس إma مطلقا أو في أkثr الصور fahuوa أqرب إlى الxadيiث وhصhu الشhاaفiعiي أيضا bالذhب والفiضة uu ku gaar yeelay وqاla الجمهوur laa ykتص واkhtaarahu بن الmنdir yani rikaaska khumuska laga bixinaa dahbi fido keliya markii laga soo baxo miya mase waa caam waa caam taasaa marka ay jumhuurtu qabaan ibnulmundirna kaasuu doortay waاkhtalafuu fii masrifihi meesha lagu bixinayo faqaala maalikun waabuu xaniifata waاljumhuuru masrifuhu masrifu khumusi اlfay fayga shan meelooda meel waxa lagu bixiyaa lagu bixinaya wahuwa ikhtiyaaru اlmusaniy waqaala shaaficiyu fii asaxi qowleyhi masrifuhu masrifu الzakاh imaam axmedna laba riwaayo ka qaba baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiiba uu baab yahay waalcaamiliina calayha wa muxaasabati almusadiqiina dadka sekada ururinaya la xisaabtankooda caddaynteediiba uu baab yahay maca alimaami imaamka markaa maciisa lala xisaabtamo laba tarjamo samaystay marka walcaamiliina calayha iyo muxaasabada qofka sekada loo diro in lala xisaabtamo in lala xisaabtamo marka ammaanadii xoojinaysa qala xadaanaa yuusuf bnu muusa qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama qaala akhbaranaa hishaam bnu curwa can abiihi can abi xumaydin asaacidiyi radia allaahu canhu qaal istacmala rasuulu llahi sal l salam nebiga wuxuu shaqo u diray rajula nin min alsdi reer asdi ah min alsdi siin uu qoray asdina waa la yidhaha bizaayina waa la akriyaayo min alsdi siinka iyo zaydana xuruufta isku bedelmi karo isku bedeli karo dabcan kuwa qaacidada le ka mid maaha maxaa yeele xuruuf ulibdaal axrufu libdaali hada'ta muutayan hada'ta muutayan xarfaha labadaas kelmad kulminaya ibdaalka uu ku dhacaa waa ibdaalka qaacidada naxwiga ama sarfiga leh laakiin waxaa jira ibdaal aan qaacido ku socon in carab laga maqlay kaasuu ka mid yahay wuxuu yidhi istacmala rasuulu llahi sal l salam rajulan min alsdi calaa sadaqaati bani sulaym reer bani sulaym sadaqaadkoodu u diray yudcaa ninkaasoo la yihaahuwa isagoo lagu magacaabo ibna allubiya yusamaa lagu magacaabo huwa isagoo ibna allubiya falamaa jaaa markuu yimid xaasabahu nebigu waa la xisaabtamay markii uu yimid waa la xisaabtamay sababta xisaabta keentay maxay ahayd maalkii sadaqada cayntiisii qaar ka mida isagoo anaa la dhahayaa la arkay kana anaa la iisoo hadiyey intaana idinkaa iskale shaki bay keenay arrintaas umaa marka maalkii sadaqada laftirkiisii noociisii wax lamida ninku hadduu haysto waa lala xisaabtamaya marka marka in lala xisaabtami karo ayaa laga qaadanaa masaladan tarjamada xadiidku waa iswaafaqayaan waalcaamiliina calayhana waa ku jirtaa istacmaladaas waa baabu isticmaali ibili sadaqati sadaqada geeleeda sakada geeliisa isticmaalkiisa wax ku soo aroora caddayntiisii buu baab yahay wa albaaniha caanaheeda liabnaa'i sabiili dadka musaafiriinta ay isticmaalaan oo la siiyo yani qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxyaa can shucbata qala xadaanaa qataadaةu can anasin radia allaahu canhu ana naasan dad min curaynata ijtawow waxay ku daltabyoodeen almadiinata madiino jawgii madiino ayay la qabsan waayeen oo ku jira farahasa lahum rasuulu اllahi sal l salam nebiga waa u ruqseeyey an ya'tuu ibila sadaqati inay u yimaadaan fayashrabuu ay cabaan min albaaniha caanaheeda wa abwaaliha kaadideeda faqataluu raaciya qowsaarkii bay dileen maysara la dhihi jiray wastaaqu dawda halihiina markaa geela ee markaa meeshaa joogtayna waa kaxaysteen fa arsala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu cidiray wuu u diray xaggooda fa ataa bihim fa ataa bihim fautiya fa utiya fautiya bihim waa loola yimid faqaaca aydiyahum gacmahoodau jaray wa arjulahum lugahoodiibuu jaray wa samara acyunahum indhahoodana waa musmaaray masaamiir kulul ayuu ku dhejiyey wa tarakahum bilxarati sheelada ama meesha dhagaxda madow ayuu uga tegey yacadduuna alxijaarata iyagoo dhagaxa afka ku qaniinaya dhagaxda oon dartiisa jidada sidaana marka cuquubada sidaana maxaa loo yeelay iyagaa saan yeelay qowsaarkii rasuulkay saan u dileen iyagana waa loo dilayaa qofka inuu isagu saan wax u halleeyo isaga marka sidii oo kale loo qisaasayo inaan la yidhaahdo isaga xuquuquu leeyahay la yidhaahdo waxaa weeyaan qaanuun ulfajara faajiriin qaanuunka qofku markuu xado iyo waa kala gedisan yahay iyo markuu waddo dhexdeed musaafir uu ku dhibo walidaalika sharcigu cuquubada qofka ku daac duruqa dadka ku daac duruqda aada u weyneeyey maxaa yeelay dhibkoodu waa caam qof kastoo dariiqaas maraa hadduu ka cabsanayo iyaga miday kufsadaan iyo miday dilaan iyo miday maalka ka qaataan ay ka dhigaan yani dhib caamoo wadaa ninkaani hal qof maaha waxa xataa uu dhibaayo marka qaanuunka kuwaas u hiilinaayo cajiib oo haddana lagu sheegaayo ilbaxnimo iyo wax noocaa lagu sheegaayo axaadiidtan marka laakiin bacdi salaf xajaaj binu yuusuf agtiisa in lagu sheego waa diidi jireen leanna xajaaj binu yuusuf nin dadka laayo ahaa isaga waxaanu ku faa'iidaysanaa marka sa xaqdarow dadka ku dilaa laakiin wuxuu leeyahay war rasuulkan saana wuxuu dilay maxaa anay iga rabtaan oo dhow dhahaa walidaalika yani cilmiga looma sheego qof markaas ku fidnoobayo in loo sheega ma aha kitaabulcilmi baan kusoo mara taabacahu abu qilaabata wa xumaydun wa haabitun can anas yacnii taabacahu waxaa qataado mutaabaceeyey abu qilaaba cabdullahi bni zayd aljarmi wa xumayd wa haabitun can anas ayb meeshaa marka tarjamada xadiidku waa isleeyihiinoo nimankan geeli sakada ee meel ku xaraysnaa ayuu nebigu caanihiisa sii jiray ayb meeshaa marka wuxuu yidhi qaala bnu baطaal garadu lmusanifi fii hada albaabi ihbaatu wadci sadaqati fii sinfin waaxid sadaqada in hal qolo la siin karo ayuu daliilu yahay ujeedka bukhaari saas khilaafan liman qaala yajibu istiicaabu alasnaafi tamaaniin siddeedda qaybood ee sakada qaadanaysa waa in la wada siiyaa la wada gaarsiiyo dadka dhahayuu khilaafsan yahay bukhaari hal qolo waa la siin karaa sakadaadoo dhan inaad faqiir gacanta ugu shugto yeeli kartaa iyadoo ay toddobadii qaybood oo kale ay joogaan bukhaari marka ujeedka uu baabkan ka leeyahay saas waayuu yidhi ibnu bataal ibnu xajar wuxuu yidhi wafii maa qaala nadarun warkaas nadar baa ku sugan liixtimaali an yakuuna maa abaaxa lahum min alintifaaci he yah ilaa bimaa huwa qadru xisatihi intii ay qadar intifaaca ay intifaacsadeen waxaa laga yaabaa intii ay qadarka u lahaayeen inay tahay saasaa ixtimaal dhicka marka hal qolow siiyey ma la dhihi calى anahu laysa fi اlkhabari ayضا weliba sidaasoo ay tahay xadiidka kuma sugna anahu mallakahum riqaabaha geelaan iska qaata nebigu inuu yidhi kuma cadda caanihiisun bay cabaayeen wainamaa fiihi anahu abaaxa lahum shurba albaani اlibili lلtadaawi faاstanbada minhu اlbukhaariyu meesha wuxuu ka istinbaaday bukhaari jawaazu isticmaaliha geelii sakada in la isticmaali karo fii baqiyati اlmanaafici manaaficda wixii soo haray oo dhan id laa farqa wax farqiga u dhexeeya caanihiisa iyo manfaco kale oo cayntiisu ay baaqi noqonayso wax u dhexeeya ma leh wa amaa tamliiku riqaabiha falam yaqac ma dhicin wa taqdiiru tarjamati tarjamada taqdiirkeeduna waxaa weeyaan baabu isticmaali ibili sadaqati wa shurbi albaaniha sadaqada geeleeda in la isticmaalo caanahana in laga cabi karo ee wax laysmilki siiyey meeshaan ma yaalo meeshaa marka waxaa laga qaadanaya tarjamadana ay u eg tahay waxay tahay geeli sadaqadoo meel ku xaraysan dadka qaarkood dhibaataysan nafci waa laga sii karaa laakiin hoo iska qaada maahan macnaheeda geeli naafkiiba kacayso ma dhicintaas imaamu shaaficina wuxuu qabaa in allaale inta ay sideedda sinfi wixii ka joogo in la siiyo sakada la wada gaarsiiyo weliba xataa waxay leeyihiin shaaficiyadu sinfi walbaa waxaa laga siinayaa saddex fuqarada saddexaa laga siina masaakiinta saddex lanna jamca siiqatu jamcin uu ku yimid caamilka inay wax noocaasoo kale ka reebeen halkaanaan ku garayna baab baabu wasmi اlimaami imaamka calaamadayntiisa suntidii baabu bayaani xukmi wasmi limaami imaamka inuu sunto xukunka ku soo aroora caddayntiisii buu u baab yahay ibila sadaqati sadaqada geeli geeleeda biyadihi gacantiisa oo ku sunto xoolihii marka sadaqada in la calaamayn karo si xoolaha kale ay uga socnaadaan qala xadaana ibraahiim bnu lmundir wahuwa alxizaamiyu qaala xadaana alwaliidu qala xadaana abu camrin alawsaaciyu wahuwa cabduraxmaan bnu camr qala xadaanii isxaaq bnu cabdillaahi bni abi طalxa qala xadaanii anas bnu maliki radia allahu canhu qaal hadowtu ilaa rasuuli illahi sal l slam nebigan kusoo jarmaaday bicabdillaahi bni abi طalxata ayaan kula soo kallahay liyuxannikahu taxniig si uu ugu sameeyo taxniiguna waxay tahay cunugu markuu dhasho timir inta la qaato la calaliyo markaa timirtaas qoyaankeeda dhanxaniga loo marmariyo fawaa saasaan marka ugu keenay cunuga yarkaa fawaafaytuhu waan soo gaaray marka fii yaddihi gacantiisa xaal uu ku sugan yahay almiisamu aaladdii wax lagu calaamaynayo almiisamu miwsam ayuu ahaa ficilka ilaa faa-iyu waaw fadiisu waawaa ku jirta miwsam waxaa la cuslaystay marka waaw reeban oy kasra ka horeyso miwsam culaysaa ku jirta waawdii baa marka waxaa loo bedelay ya miisam aa layidhi ibdaalka qaacidadiisana waa ku jirta waaw ay kasra ka horeyso ya in loo bedelo miisam fii yadihi xaal ay gacantiisa ku sugan tahay almiisamu aaladii uu ku suntaayey yasimu xaal isagoo markaa yani sumadaynaayo ibila sadaqati sadaqada geeleyda miisamku marka waa birta wax lagu calaamadeeyo marka xikmaduna waxay tahay in geela kale kan la kala sooco hadday dhunto ama qofkii baadi ahaan u helana inuu meesha uu ku soo celin lahaa dhaqsaba uu fahmo ayb qof inaanu gadanin wahaakada waxyaabahaas o dhan baa calaamado ay u tahay ayb bacdi shaaficiya waxay dhaheen uu leeyahay ibnu sabaaq oo shaaficiyada ka mida wuxuu soo guuriyey naqala ijmaaca asaxaabati calaa annahu yuktabu fii miisam الzakaati zakaatun aw sadaqatun ayaa lagu calaamaynaya asaa lagu dhiga wafii xadiidi اlbaabi xujat xadiidka baabka waxaa ku sugan xujo yacni waxaan u jeedaa xujatun calaa man kariha alwasma min alxanafiyati bilmiisami lidukhuulihi fii cumuumillahi cala lmuflati xadiidku wuxuu radinayaa xanafiyada oo iyagu dhahayaan neef lama sumadayn karo maxaa yeeley neefka in la sumadeeyo waxay keenaysaa mufla ee jirkiisao lagu cayaarayo maya tan waa laga reebaa xukunkan maadaama nebigii reebay muflada oo ay tan ka sugnaatay waa inay tan bannaan tahay waqad habata dalika min ficli nabiy sal l slam fadalla calaa annahu maqsuusun min alcumuumi almadkuuri ayaa laga soo khasisay lilxaajati baahi darteed kalkhitaani lilaadamiyi aadamiga markau dhasho waa la gudaa soo maaha gudniinkaas marka dabcan xanuunuu leeyahay megdi baa la gelinaya waxbaa la jarayaa haddana muflo waayo lama dhihin maxaa yeele waa soo aroora isaga in la sameeyo kanna sidoo kale waayuu leeyahay qaala almuhallabu wagayruhu fii hada alxadiidi ana lilimaami an yatakida miisaman walaysa linnaasi an yatakiduu nadiirahu xadiidka waxaa laga qaadanayaa sumadda uu samaysto imaamka ama dowladdu ay samaysato geela sadaqada say ugu calaamayso qof inuunan dhiga karin sumadaas qof dhiga kara male waa laga celinaa dadka kale ma samaysan kara ayb wahuwa kal khaatami oo kale waa shabadoo kale noqonay wa fii laakiin calaamadaas iyo sumadayntaasi wejiga ma looga dhigi karo ibnu cabaasa wuxuu arkay nin dameer wejiga laga sumtay markaasuu wuxuu yidhi man wasamahu wuxuu yidhi lacana allaahu man wasama haada kan kii calaameeyo suntay allah lacnadu yii marka wejiga in laga sunta maaha meelo kale ayaa laga calaamadeynaya waa hadday duruuf keentay iyada laftirkeeda wa fiihi ictinaau limaami biamwaali sadaqatii wa tawaliiha binafsihi imaamku inuu daryeel gaara uu siiyo maalka caamka ah maalka sadaqada iyo kaleo nafsadiisa gacantiisa uu ku maamulo ama uu yacnii inuu ku maamuli karayo wayaltaxiqu bihi jamiicu umuuri lmuslimiinana taasay raacayaan umuuraha muslimiinta o dhan waa inuu maamulo ninkii madaxweynean ahay dhaho dadaan xukumaya waa inuu masaalixda caamka ee muslimiinta diinta ugu horeyso nafahooda ay ku xigaan oo yacnii maalkooda uu ku xigo cirdigooda caqligooda shantaas inuu badbaadiyo haddii uunan badbaadinin oo uu intaas wax ka khayaano qiyaamaha wuxuu imaanayaa iyadoo lagu dhegan yahay oo xadiis nebigu wuxuu ahaa toban ninkii madax u noqdo qiyaamuhu wuxuu imaanayaa isagoo xihan aw baqahu cadluhu aw baqahu jawruhu wa atlaqahu cadluhu cadaaladiisaa furayso ama jawrkiisii baa xiraayo sii xiraayo walidaalika qofkaan ka bixi karin iska dhaaf wa fiihi jawaazu iilaami alxayawaani lilxaajati waxaa ku sugan xadiidka xayawaanka in la xanuujin karo baahi darteed xaajaya haday keento wa fiihi qasdu ahli اlfadli litaxniiki اlmawluudi liajli اlbaraka dadka ahlufadliga in la aado ilma cunug haddii uu dhasho si ay taxniik ugu sameeyaan mucaliqa hoos waa qabtay dabcan tacliiqaat sheekh bin baas inay yihiin iyo kuwo kale allahu aclam wuxuu leeyahay tabaruga nebigu gaarkiya mase tanoo kale tan aniga candhuufta iyo dabcan taxniigga yacni kuma khaas ahayn rasuulka sal l slam marka cunuga taxniig in loo sameeyo xilligii nebiga keliya kuma gaar ahayn waa loo samey karaa haddaad adig u samaysay haddaad qof saalixa iigu samey dhahdo wax dhibay leedahay marka kolley taxniiggu masale caam oo masale khaasa oo nebiga ku gaara wa fiihi jawaasu waxaa ka duwan candhuufta iyo biyaha weysada iyo de kuwaas nebiga maahan cid kaloo loo samaynayo lama arkin tan laakiin kutubta waxay dhigayaan sidaas wafiihi jawaasu taakhiiri wa fiihi jawaasu taakhiiri alqismati liannaha low cujilat lastaqnaa can ilwasl waxaa laga qaadana sadaqada bixinteeda gadaal in loo dhigi karo maxaa yeele haddii markiiba uu bixin lahaa inuu calaameeyo mau baahdeen soo maa in la calaameeyo waxaa keenayso in cabaar la daahiyo wfiihi mubaasharaةu acmaali اlmihnati wa tarki اlistinaabati fiiha liragbati fii ziyaadati اlأjri wa nafyi اlkibri waxaa kaloo laga qaadanaya buu yihi ninka imaamka ahlufadliga ah acmaasha inuu asaga la baashiro oo rasuulka intuu geedii qaatay baa isagii baa dhejinaya ajal iyo khayru ka rabaa in qof uu laysaga dhiiboo looga tago ma fiicna tawaabuca taasaa ku fiican ta kale wاllah aclam wsal اllah wslm calى nabiyina mxamed